warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warka subaxnimo idinkugu hayna waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo la kulmay siyaasiyiinta ismaamulada mandheere iyo isyeelo tuulooyinka ka tirsan waa tuulooyin ka tirsan dhadhaab oo la gaarsiiyey talaalka covid nteen iyo saraakiisha hay-adaha amniga ee beledweyn oo la faray inay amniga adkeeyaan kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo axada taariikhdu waa toban iyo saddexda bisha labaad sanada labada kun iyo labaatan iyo labada qodobadaas aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobadan idinkugu hayno warka subaxnimo kuwa iyo kuwo kaloo faah-faahsanba kusoo dhawaada madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ayaa madaxtooyada wadanka looga arrimiyey state house magaalada ta nairobi kulan kula yeeshay hogaamiyaasha siyaasadeed ee ismaamulada mandheera isyeelow ah ee gobolka waqooyiga wadanka madaxda uu mr kenyatta la kulmay ayaa ka wada tirsan xisbiga talada dalka haya ee jubilee siyaasiyiin ay kamid yihiin barasabka dowlad deegaanka mandheera cali ibraahim rooba xildhibaanada golaha qaran ee xeerdejinta ku matala ismaamulkaasi wakiilka haweenka ee dowlad deegaanka sielow raxiima guddoomiyihii hore ee dowlad deegaankaasi godana iyo mas-uuliyiin kale oo kasoo jeeda ismaamuladan ayaa hogaamiyaha dalka ugu sarreeya ku ammaanay inuu waqooyiga dalka ka hirgeliyey mashaariic horumarineed oo kala duwan inta uu xilka hayay kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay arrimo kala duwan oo khuseeya ismaamuladan waxaa ka mid ah qodobada qodobada kale ee diradda lagu saaray kulankan amniga abaaraha iyo macluusha hadda ka jirta gobolka waqooyiga dalka waxay madaxda dowlada waa madaxda dowladda dhexe ka codsadeen inay soo farageliso sidii loo samatay bixin lahaa dadku ay abaarta saameysay ee waqooyiga dalka mas-uuliyiinta ayaa dhanka kale madaxweynaha u xaqiijiyey inay sii wadayaan taageerada ay u hayaan gobolka waqooyiga dalka ayaa markaasi ahaa taageeraha ugu muhiimsan ee xisbiga talada wadanka haya ee jubilee oo sida la saadaalinayo la filayo inuu xisbiganna uu taageero doorashada guud ee bisha sideedaad sanadkan garabka garabka hiigsiga mideynta bulshada ee azimiyo lamoja ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ahna madaxa xisbiga o d m raila odinga Tumetoka mbali pamoja na tunataka tuende bado mbali, kwa sababu kazi vile nilikuwa naambia vijana jana, kazi haishi na, na taa moja ama taa mbili. Kazi lazima iendelee. Sisi hatuna siasa ya matusi, sisi hatuna siasa ya, ku, ya, ya chuki. Sisi haja yetu ni maendeleo ya watu yetu.
Otherwise mimi nimerudi nyumbani na mimi ni mtu yako ya mkono. Ile maneno yote kidogo ilikuwa ni hasira. Thank you excellence.
waxaa dawooyinka tallaalka ka dhanka ah caabuqa corona la gaarsiiyey qeybo kamid ah tuulooyinka hoostaga deegaan baarlamaaneedka dhadhaab ee ismaamulka gaariska gaarisa aan idhahde iyadoo dadweynaha lagu booriyay inay tallaalka qaataan maxamed baaruud xuseen ayaa faahfaahinaya tallaalka caabuqa covid nteen ayaa la gaarsiiyey tuulooyinka ka baxsan magaalada dhadhaab bahda caafimaadka ayaana shacabka ku boorinaya inay qaataan tallaalka waxaan wadnaa tallaalkii maaragtay jaanjadii laskaga jaanjaynaya koronaga xuseen cusmaan axmed wuxuu ka mid yahay bahda caafimaadka deegaanka dhadhaab marka jaanjada muhiimadeeda horaan way jirtay oo maaragtay gaaris iyo dhadhaab iyo meelaha way ka socotay haddana waxaa loo soo gudbiyey xagga tuulooyinka marka muhiimadda marka jaanjada haddaan maarata waxay inaga taabto takhtarkan u jooga u dhiibana wuu sheegi doonaa jaanjada horta kolley baalkan koronaga saa maaragtay u aragnayba wuu ku jiraa wadanka oo maaragtay meelo badan buu ku jira oo saameyn badan buu maaragtay ku yeeshay caalamka o dhanba marka waa maaragtay daawo ay dowladda soo dhiibtay oo ka hortaga oo sacdaynaysa qofka marka wixii daawo ana dadkeenna hadda soomaalida inta badan waxay dhahayaan wixii la wada xumalayna wax ama maaragtay si kala dad baa shalay waxay dhaheen waxanayt waa maarata waa erbad maarata madhashe eh waa erbad nooc kale eh saas maaha wax allaala waxay dowladda soo dhiibta waa daawo maxaa yeelay isbitaalka meesha noogula dhisay daawa la dhigay daawada meesha la dhigay kolley nin walba u doontaa ilmaha yar baan soo tallaalanaa maaragtay kaniinkaan doonanaa shorobadan doonanaa waa daawo waan ku cafidnaa alxamdulilah caafimaadka ilaahay baa noo geli daawada saa darteed bahashan waxbayaan kusii dheeraanin waa muhiim waxay muhiim u tahay waa mida waa ka hortag halkan waa tuulada maleyley waxaana bulshada la fahansiinayaa muhiimadda uu tallaalka u leeyahay qofka ugu horreeya ku dhacana waa qaranka madaxa maaragtay laga duray een waxyar markayga ku yar xanuun laakiin marka dambe alxamdulilah waa ka hadda waan iska socda waan fiicanahay waan shaqaynaya marka xanuun weyn ma sii jiro qandha ma sii jirto madhalees wax laleey ma jiro waxaa maarata waa af soomaali marka waxaa iska daaya irbadda waxaan dadka ku borin inay qaataan waxa yar xanuunka marka aad dareemays waxba ha fiirinin muhiimadda yaa ka weyna qaata insha allahu tacala joseph inderi waa madaxa xarunta caafimaadka ee maleyley Kuja leo kupeana chanjo ya corona na kama kawaida vile mmesikia kwa uh, media ama kwa redio, corona tumesikia ni ugonjwa ambao ina imemaliza watu wengi kwa saa hii tunasikia uh, wana- imemaliza zaidi ya watu elfu tano na eh, nimeamua kuja kuwaletea hapa huku kwa kijiji uh, ndo yule ambaye atakubali, kwa sababu hatulazimishi mtu. Yule ambaye atakubali kudungwa, tuko nazo hapa uh, tutakudunga alafu tutachukua details zako alafu vile ambavyo mwenzangu amesema mta, kuna message utatumiwa ambayo utapata, utaweza kupata hiyo certificate.
shacabka ayaa qaarkood dareen ka qaba qaadashada tallaalka inkastoo ay bahda caafimaadka wadaan dadaallo ay dadka ku fahansiinayaan maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab
gudoomiyaha baarlamaanka dalka ahna musharax madaxweyne ee xisbiga d b justin maturi ayaa sheegay inay habboon tahay in xukun dil ah lagu rido eedeysanayaasha ay maxkamadda ku hesha dembi ah in ay musuq maasuq sameynayaan waxa uu muturi sheegay in haddii loo doorta hogaanka ugu sarreeya kenya in maamulkiisa uu mudnaanta koowaad siin doono la dagaalanka falalka wax isdabamarinta muturi ayaa yiri dadka musuq maasuqa ku kaca waa in meel ba- markaasi bareer ah la geeyo oo loogu yeero ciidamo markaasi toogta gudoomiyaha golaha qaran ee xeer dejinta ayaa su-aal geliyey sababtay muddo dheer u qaadato in lasoo gabagabeeyo dacwadaha la xiriira musuq maasuqa iyadoo tani ay tahay caqabad markaasi dhanka dhaqaalaha ah
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen oo weheliya madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle ayaa shir gudoomiyey kulan guud ee amniga oo ka dhacay magaalada beledweyn shirka amniga oo shalay ka qabsoo eh, qab- eh, ka qe- eh, ayaa shalay waxaa ka qayb galay wasiirka amniga taliyaha qeybta labaatan iyo toddobaad ee xooga dalka waa ciidanka xooga dalka taliyaha guutada afaraad iyo shanaad ee qeybta labaatan iyo toddobaad ee ciidamada xooga dalka taliyaha ciidanka booliiska hirshabeelle ta- taliyaha hay-adda nabad sugidda gobolka taliyaasha ciidamada gorgor iyo haramacad ee howlgallada u jooga magaalada beledweyn iyo saraakiisha ciidamada amisom iyagoo madaxweynaha la wadaagay qorshaha amniga ee lagu xaqiijinaya amniga iyo xasilinta magaalada beledweyn madaxweynaha ayaa faray saraakiisha hay-adaha amniga in toddobaad gudihiisa isbedel amniyo suguna waa sugan laga dareema magaalada beledweyn dhanka kale madaxweynaha ayaa la kulmay jenaraal lug dheere oo markaasi nur dheere aan idhaahdee oo diidanaa inuu la kulmo hogaanka hirshabeelle sida uu mar kale warbaa- eh, si marka- sida uu warbaahinta la wadaagay afhayeenka madaxtooyada hirshabeelle daa-uuda ciro
Ee, kulanka ee, taliya nuur dheere waxa uu madaxweynaha dowladda hirshabeelle uu siiyey raaligelin bacdama hadallo qadaf ah ay ka dhaceen meeshaasna waxaa ka dhacay runtii isfaham guud oo ballaaran Een, madaxweynuhuna iyo taliyuhuna waxay ku wada ballameen in laga wada shaqeeyo dowladnimada Een, wuxuuna ballan qaaday inuu shaqayn doono hay-adaha amniga la shaqayn doono ciidanka uu ka tirsan yahay ee booliiska dowladda hirshabellena uu la shaqayn doono hadduu rabbi kalaal noqdo
dadweynaha ku nool wadanka switzerland ayaa maanta ka qayb qaadanaya isbedel dastuuri ah oo gebi ahaanba lagu mamnuucaya xayeysiinta badeecadaha tubaakada sidoo kale waxay codkooda ka dhiiban doonaan soo jeedin ah lagu mamnuucay baaritaanada lagu sameeyo xoolaha wararka ayaa intaasi ku daraya in caddaynta aftida ah ee dalkaasi ay bilaaban doonto abaar ee tobanka barqanimo ee saacadda dalka switzerland dowladda Sli- switzerland ayaa wadamada hodanka ah ee ugu dambeysa dhanka xayiraadaha xayeysiinta tubaakada tani ayaa loo eeneeyey ololo xoogan oo arrintan ah kusoo horjeesteen shirkada waaweyn ee tubaakada ee halkaasi ku leh xarumahooda dhexe